guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka horyimid xukunka xabsiga sanadka ah ee ay maxkamadda gobolka banaadir toddobaadkii lasoo dhaafay ku xukuntay gabadhii sheegtay in la kufsaday iyo weriyaha waraystay guddigan ayaa maanta war-saxaafadeed ka soo saaray muqdisho waxayna dalbadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan gabadha iyo weryahaba loo sii daayo sidoo kalena la magacaabo guddi kiiskaasa ama arrintaasi si dhaba u soo baara guddoomiyaha guddigan khadiijo maxamed deeriye ayaa falastiin axmed imaan oo washington joogta uga warantay go-aamada ay soo jeediyeen waxaan soo jeedinay qodobka koowaad in sida ugu dhaqsiyaha badan xorriyaddooda dib loogu soo celiyo weliye cabdicasiis koronto iyo marwadaa soomaaliyeed lana raaligeliyo in ra-iisul wasaaraha soo magacaabo guddi ay xubnihiisa ka mid yihiin haweenka sharci yaqaano iyo dambibaarayaal dhacdadaas si dhaba usoo baara muddo todoba cisho gudahooda si aysan mar damba u dhicin ku-xadgudub shuruucda dalka ee u taalla xuquuqda haweenka iyo ciyaalka iyo xorriyadda qowlka saddex in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay si gaara ugu xil saaraan wasiirka cadaaladda warbixin xaqiiq ku salaysanna ay uga soo saaraan uga soo saaro shan iyo toban cisho gudahood isagoo kahashanaya guddiga kor ku xusan si aysan dhacdadan oo kale aysan usoo noqonin in xukuumadda ay si deg deg a u diyaariso hindisasharciyeedkii kuxad guddiga hindis sharciyeedkii ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha si waafaqsan qodobka soddon iyo sagaalaad ee dastuurka xeerka lagu dhisayo guddiga xuquuqul aadamiga si loogu gudbiyo golaha shacabka marka la furo kalfadhiga labaad ee golaha shacabka fadhiyadiisa ugu horeeya qodobka afraad xarafkiisa b e in xukuumadda ay si deg deg udhiso u dhisto guddiga madaxa banaan ee xuquuqda aadanaha si waafaqsan qodobka boqol iyo toban iyo koowaad iyo boqol iyo toban iyo ko b ee dastuurka in xukuumadda ay si deg deg u dhisto qodobka afraad xarfid xarafkiisa c ay ku dhisto xafiiska gardoonka dadweynaha si waafaqsan qodobka boqol iyo toban iyo koowaad xarafkiisa g taas ayaan marka kasoo jeedinteena marka qaladaadka idiin muuqday markii aad ka qayb gasheen dacwaddaasi maxay ahaayeen maxaa dhaliireyseen annaga warbixin kooban ayaan ku salaynay iyo kala soo jeedintayna ku caddahay wixii aan anagu aan meesha kusoo aragnay warbixin ahaanna guddoomiyaha golaha shacabkaan ugu gudbinay minidkana waa noo qoran yahay waktigeedan haddii details loosii baahda ka hadli doonaa maantana intaasay ku koobneed war-saxaafadeed marka yaa u gudbiseen war-saxaafadeedka marka saxaafadda laga soo tago oo dawladda ama xukuumadda ah annaga waa wixii war ah oo aan bixinayno ka guddi ahaan waxaan u gudbinay guddoomiyaha baarlamaanka isagaana markaa ahaa qursimaha madaxweynaha ogeysiidna waxaan siinay ra-iisul wasaaraha dalka marka haddii waxyaabaha aad dalbanaysaan ay dhinaca cadaaladda ay ka suurageli weyso maxaa kaloo talooyina oo aada haysaan waktigeeda markaan aragno inay ka suurtageliyeysan ka hadli doona taasi waxay ahayd khadiijo maxamed deeriye guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka soomaaliya oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ugu warramaysay waryahayaga falastiin axmed imaan